وسلام على رsuuل الlh وعlى آله وصaحبه وسلم تسليما كثيirا baabu shufcati hada kani baabu bayaani axkaami shufca shufcada axkaamteeda caddayntii la caddaynayay buu baab yahay shufca fi luga waa addamu waa shayga shay in loo geeyo sharcanna waa xaqu tamallukin qahriyin yahbutu lishariiki اlqadiim cala shariiki اlxaadif فيma mulika bciwadi bاlciwad اladii malak waxaa qofku xaq u leeyahay inuu shay mulkiyo oo uu ku mulkiyo si khasaba oo aanay shardi u ahayn qofkii lahaa inuu raalli ku noqdo xaqaasoo u sugnaanaya labadii qof ee shuraakada ahaa ee midkood uu iibiyey qeyb wixii ay shuraakada ku ahaayeen xaqaasoo uu ku yeelanayo qofka uu ka iibiyey ama wuxuu ugu bedelay kii ay shuraakada ahaayeen xaqaasoo qofku markaa uu ku mulkiyayo qofka shaygii lagaga bedeshay laftiisii ama naqdi ha noqdo ama wax kale ha noqdee waxaan loo yaqaano markaa shufca asalkeedu waxay ku dhisan tahay shuraakanimo dad shuraakaa oo wixii shuraakada ay ku ahaayeenna aan qaybsan dadkii shuraakada ahaa oo mid ka midii wixii shuraakada lagu ahaa qeyb ka mida wiibiyey isagoon ogeysin ciddii ay shuraakada ku ahaayeen ciddii marka ay shuraakada ku ahaayeen iyo kaa isagu uu ka iibiyey baa markaa dee shuraako noqonayo halkiisii unbuu gelayaa kaa uu ka iibiyey ama wuxuu kaga bedeshay ila wixii ma qaybsanee qoladii marka ay shuraakada ahayn waxay xaq u leeyihiin qofkanuu isagu ku soo daray qeybtiisii uu ka iibiyey qeybtaa inay kala noqdaan ay kagala noqdaan intii shaygaasi uu ku joogay oo ziyaadiyo dheeraadna aan lahayn waxna marka aan laga dhimahayn waxaana sidaasi loo yeelo xikmadda ku jirta ay tahay dadkani shuraakay ahaayeen qofkan cusub ee markaa hadda shuraako la noqday mid iyay ka mida beddelay lama garanayo wuxuu soo kordhin doono dadkuna way kala dabaa'ic duwayin kala dabeecada duwayin waxaa dhici karta inuu noqdo qof qallafsan oo kadeedanoo ilay dadkan waxba uma qaybsano shuraakuu la noqonayaayoo kii baxay shaygan markaa ka iibiyey ama u bedelay meeshiisuu gelayaaye waxaa dhici karta dadka inay dhibaata xaggooda kaga timaa xaggiisa kaga timaado marka inamaa shuricat ishufcatu lidafci darari can shariiki اlqadiim waxaa loo sharciyey waxaan loo yaqaano shufcada si dhibaatada ka iman karta shariiga xaadidka ah kaa soo dariyey qeybta laga iibiyey kaga uu u geysan karo dadkii hore shayga shuraakada ku ahaa si dhibkaa markaa looga difaaco dafcu dararna qawaacidda shareecada mid ka mida wey laa darara walaa diraar waxaan loo yaqaano markaa shufcada waxay culimadu ku xigsiiyaan baabulkasbi bay ku xigsiiyaan sababta loogu xigsiinayana waxay tahay lianna shufcata gasbun mubaax shufcadu waa waa dhac bannaan oo qofkii shay uu iibsaday oo si saxa u iibsaday oo uu mulkiyey ayaa isagoo aan isagu raalli ku ahayn lagala wareegaya intii laga siiyeyna loo celinayaa laakiin isaga inuu raalli ku noqona qofkani muxuu haystaa idun shaaric buu haystaa fasaxii shaaric ayuu haystaa shaygana markaa waxaa loogu tasarufi karaa imaa biidni shaarici aw birida almaalik wa idnu shaarici fowqa rida almaalik shaarica markaa fasaxiisu waa mid ka sareeya raalli noqoshada qofka shayga leh leanno ilaahay baa maalik almulkiya qofkan iyo waxanba isaga ilaahay baa leh qul illahuma malika اlmulki tu'ti اlmulka man tashaa watanzicu اlmulka miman tashaa waxaa loo yaqaana markaa shufcadu waa shay mashruuca axaadiid badan baa kusoo arortay xadiidu jaabir baa ka mid ah qada الnabiyu bishufcati fi kuli ma lam yuqsam xoolo kasta oo la wada leeyo weli aan la qaybsan nebigu haddii mid ka mida dadka aan qaybsan qeybtiisi uu iibiyo intii kale wuxuu xukumay qeybtaa la iibiyey inay shufco kula soo noqdaan oo ay ku darsadaan intooda qofkii laga iibiyeyna wixiisi ay u celiyaan faidaa waqacat اlxuduud wa surifat اطuruqu falaa shufca buuhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam mar haddii la qaybsado oo wixii la kala xadaysto la kala madaysto wadooyinkii la kala leexsado mid waliba marin uu samaysto qayb qeybtiisa dee wax shuraako lagu yahay ma jirto jaarun baa la yahay walaa shufcata markaa shufca ma jirta buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam qadaa rasuulu llaahi bishufcati fii kulli shirkatin lam tuqsam wax kasta oo la wada leeyahay oo aan la qaybin ayuu nebigu shufco ku xukumay rabcatin aw xaa'iطin laa yaxilu lahu an yabiica xataa yu'dina shariikahu qofkii dad shuraako la ahaa ma bannaano inuu iibiyo qeybta uu ku xisaabtamayo inuu shaygaa ka heli doono ilaa uu ogeysiyo dadka ay shuraakadayihin fain shaaa akhada wain shaaa tarak dadka ay shuraakadayihin markuu ogeysiyo iyagaa ikhtiyaar leh hadday doonaan iyagaa ka iibsan hadday doonaanna waxay odhan doonaan ciddaa doontid ka iibi way fasixi doonaan faidaa baaca walam yu'dinhu fahuwa axaqu bihi haddii uu iibiyo qeybtiisii isagoon ogeysin ciddii ay shuraakada ahaayeen ciddii ay shuraakada ahaayeen baa shayga u xaq leh oo ciddii uu ka iibiyey ka soo ceshan karta oo kaga soo ceshan karta bilciwad aladii malak bedelkii markaasi uu ku mulkiyey inamaa tajibu buu ihi waxay waajibaysaa un tahbutu ay sugmaysaa waajib dee ma noqoto qofku wuu iska dayn karaaba hadduu doono oo cidduu ka iibiyey buu u dayn karaa fain shaaa akhad wain shaaa tarak waa kaale nebigu alayh isalatu wasalaam markaa tajibu halkan maxaa looga jeeda tahbutu waxay sugmaysaa unoo shufcadu ay ku sugmaysaa fii juzin qeyb mushaacin yacnaa sii daysan oon cayinayn oo min ardin dhul ka mid ah ardadaasoo taxtamilu lqismata qayb aqbali karta wax qaybsamaya ah oo qaybsamay aqbali karta bimacnaa yumkinu lintifaacu biha bacda alqisma marka la qaybiyo kadib qayb walba in lagu intifaaca baa suurtowda oo dhulku hadduu aada u yaryahay oo la qaybiyo hadday tusaalaan afar mitir wada leeyihin afartii mitir la qaybiyo ama laba mitir ay wadeen laba mitir la qaybiyo mitir iyo mitir laga dhigo dee qayb walba goonada looguma intifaaci karo idaa mulikat buu ihi haddii la mulkiyo weeye bimucaawadatin bedelasho wax lagu bedeshay haddii lagu mulkiyo marka halkan muxuu inoo sheegay horta shufcadu maxay gashaa cinda shaaficiyada shufcadu waxay gashaa alard dhulka ayay gashaa dhismaha dhulka ka dul samaysan iyo geedaha ka beeran iyo tabacan bay u gashaa dhulka inay raacsan yihiin awgeed laakiin haddaan dhulkii la iibina dhismao qura la iibiyo ama geedoo qura la iibiyo shufca ma gasha bay leeyihin waaye waxaanay markaa taa u daliishanayaan faida waqacat اlxudud wasurifat اطurq waxaa sifadaa yeelan karaa waa maxay waa dhulka waxaa la kala xadaysan karo wadooyin iyo marina loo kala samaysan karo rabcatina waa addaar aw xaaiط maanaa da rabca daar iyo ard labadaba waa la idhahdaa wixii markaa manquula waa hantida markaa guurtada ah shufca ma gasha bay leeyihin waa iyadoo sifadaa ma yeelan karto faidaa waqacat اlxudud wasurifat اطuruq falaa shufcata ma yeelan karta bay yidhaahdeen ayib sida saxdiina waxay tahay shufcadu wax kastoo la wada leeyahay ayay gelaysaa waayo qada nabi bishufca fii kulli maa lam yuqsam sheegista markaa dhulka iyo daarta iyo gooni loo sheegayna takhsiis ma faa'iideynayso waayo waa min baabi dikri bacdi afraad alcaam bixukmin yuwaafiqu xukma alcaam wahada laa yufiidu takhsiis afraaddii caamka qaarkood haddii la sheego xukumkii caamka xukum waafaqsanun loo sheego taasi takhsiis ma faa'iidayso mar hadday kan goonida loo sheegay iyo caamka xukumka isku waafaqsanya takhsiistaasi ma faa'iidayso tanina waa sidaa ta kale xikmadda marka la eego alxikma wa dafcu darar can shariiki alqadiim dhibaatada ka iman karta shariiga cusub waa in laga hortago dee laga difaaco qofkii qofkaa hore ay shurakada ahaayeen dee taasina waa ku jirtaa haddii waxa shurakada lagu yahay uu dhul yahay iyo haddii wax kale uu yahayba bal dhulka isaga waxaaba suurtowda dararka iyo dhibaatada in si kale la ysaga dafciyo waa la qaybsan karaa dhulkii haddaanu dee markaa qaybsamahayna waa waa la iibin karaa ama waa la kirayn karaa dararka iyo dhibku wuxuu kusii daran yahayba waxaan dhulka ahayn ee manquulka ah taxtamilu lqismaba iyadana shardi uga dhigan wuxuu waa inuu yahay wax qaybsami kara oo bimacnaa marka la qaybiyo dee qayb walba goonada lagu intifaaci karo oo haddii dhulkii aada u yar yahay wax qaybsami kara aanu ahayn shufca ma gelaysa bay leeyihin waxaanay daliishanayna waxay leeyihin shufcada sideedaba waxaa loo sharciyeeyey waxa weeyaan mu'natu lqisma si looga badbaado kharashka iyo hawsha qaybinta ka dhalanaysa marka wixii wax qaybsami karaba haddaanu ahayn dee kharash iyo hawl qaybin ka dhalanaysa ayaan jirinba waxaa kaloo ay leeyihiin dee xadiidku wuxuu tilmaamay wax qaybsamaya fa idaa waqacat ilxuduud wasurifat iطuruqu falaa shufcata markaa taa waxaa laga fahmaya wixii aan qaybsamayn shufca inaanay gelahayn sidaas sawaabkiina waxay tahay shufcadu waa gelaysaa ciladuna waa taa aynu sheegnay oo ciladu maaha waxa weeyaan dafcu mu'nati اlqisma dafcu الdarar الmutawaqac min الshariik الxaadif can الshariik الqadiim weeye إidaa mulikat bimucaawadatin mucaawadadu waxay noqon kartaa qofkani hadduu qeybtaa iibsaday mucaawadadu waxay noqon kartaa gabadhii haddii meher loo siiyey oo dad dhul shuraako ku ah ayaa mid ka mid a ayaa qeyb dhulkii ka mid a xaaskiisii ama gabadhiisii meher u siiyey kuwii kale gabadha waa kala soo noqon karaan liannaha malakat bimucaawada oo markaa imisay u celinayaan ila gabadha lagama iibina mahrulmithli unbay yeelanaysa mahrulmithli bay siinayaan mahrulmithligaasi ama dhulkii ha la qiimaado ama ha ka yaraado ama ha ka badnaado ila waxay ku mulkiday baa meheraah waxaa la mida ciwadu khulcin gabadh baa nin iska furaysa oo dhul bay markaa siisayoo ay warqadii kaga iibsatay ay dad kale shuraako ku ahaayeen dadkii kale ninkaa dhulkaa waa kala noqon karaan a ninkiina waxay u celinayaan haddii dee meherkii bay ahayd maharulmithli bay u celinayaan waxaa la mida sulxu damin haddii dhiig markaa cid laga galay lagaga heshiiyey dhulkaa dadkii waxa weeyaan magta u qaatay waa lagala noqon karaa oo qofkaa magta u siiyey dadkii aan shuraakada ahayn baa kala noqon karaa waxaanuu siinayaa dee markaa magtoodu waxa ay tahay buu siinayaa haddii markaa la dhaxlo laakiin ma jirto shufca ma jirto laba qof hadday shuraako aanu mid u dhinto qofkii dhaxlay ma odhan kara kii kale shufcaan kaaga qaato hada bilijmaac tayada waa la isku waafaqsanya mucaawadu waxaa kaloo ay saaraysaa waqfigii oo kale hadduu mid qeybtiisii waqfiyo qeybtii uu heli lahaa qeyb uu gooni u leeyahay ma jirtee haddii uu waqfiyo dee waxba kuma bedelan maal adduunye ah markaa ka kale shufco kuma qaadan karo qeybtaa la waqfiyey fa yaakhuduhaa waa qaadanayaa qeybtaa ashariiku baa qaadanaya kaasi markaa wax ku bedeshay kii ay shurakada ahaayeen hadduu mid qura yahay aw ishurakaau baa qaadanaya haddii ay alxamdulilah aw ishurakaau kuwii ay shurakada ahaayeen baa qaadanaya haddii ay yihiin kuwo badan laba iyo ka badan calaa qadri xisasihim qaybihii ay ku lahaayeen shaygaa shuraakada lagu yahay qadarkooda ay ku qaadanayaan yacnaa la isu laakaysiin maayo hadday saddexyiinoo mid qaybtiisii u iibiyo oo labadan kale mid uu dhulkaa nisfi ku lahaa midna uu thuluth ku lahaa nisfigaa iyo thuluthkaasay u qaybsanayaan qaybta ay shufcada kaga qaateen kii saddexaad ee shuraakada ay ahaayeen waayo asal ahaan dee waxay xaq ugu yeesheen waa lahaanshaha shaygan ay qeyb ku leeyihiin bilciwadi bay ku qaadanayaan bedelka aladii ciwadkaasoo istaqara calayhi uu ku sugmay alcaqdu caqdigu uu ku sugmay heshiiskii markaa mucaawadadu uu ku sugmay macnaa istaqaradan waxay faa'iideyneysaa wixii markii u horreeyey lagu heshiiyey maaha wixii markii u horreeyey lagu heshiiyey haddii ziyaado lagu daray ama nuqsaani ay gashay waa la ictibaarinaya muddat lkhiyaar mar haddii ay dhacday waaye walqowlu buu yidhi qowlka la aqbalaya qowlulmushtari weeye qofka shayga iibsadee lagala noqonaya shufco lagaga qaadanaya qowlkiisa ay maca yamiini fii qadrihi qadarka ciwadka ay fii qadri lciwad wixii lagaga bedeshay ama lagaga iibiyey qadarkiisa waida ikhtalafa almushtari washafiic waxa iskhilaafay kii qeybta iibsaday iyo kii xaqu shufca u lahaa midkoodna bayino ma haysto keebaa qowlkiisa la aqbalaya mushtariga qowlkiisa waayo dee isagaa iibsado wuxuu xoolihiisii ku bedeshay isaga ayaa garanaya walianna alasla waa baqaau milkihi weeye falaa yunzacu minhu ila bibayina shaygan ama qeybtan uu iibsaday wuu mulkiyey asalkuna waa inuu mulkigiisu baaqi yahay caddayn unbaa mulkigiisa shaygaa lagaga saari karaa oo maalan wuxuu yidhi mushtarigii shaygan kii aada shuraakadaadeen boqol buu iga siiyey boqolkii io cel haddaad shufco ku qaadanayso shafiic oo kii shufcada xaqa u lahaana wuxuuhi mee siddeetan buu kaa siiyey waxaa la aqbalayaa qowlka mushtariga ayaa la aqbalayaa mar haddaanay bayina jirin dhaartiisaana lagu aqbalaya wayushtaradu waxaa la shardiya cinda alakdi bishufca markuu qofku shayga ama qeybta shufco ku qaadanayo allafdu baa la shardiyaa yacni addaalu cala tamaluki lafdi waa inuu la yimaadiyo dhawaaq tusinaya inuu qeybtaa mulkigiisa gashaday qeybtiisii hore uu ku darsaday ama maa yaquumu maqaama lafdi sida qoraal oo kale ishaarat lakras baa lamida almufhima wadalika qowlkaasi ka tamalaktu wey ka qowl idhaa tamalaktu ay shi ashiqsa aw alxisata qeybtii shariigaygu kaa iibiyey anaa mulkiyoo yeeshay aw akhadtu ama waan qaatay bishufcati baan ku qaatay marka niyo quri kuma filo weeyaan macnuhu niyo qura kuma hantiyi karo kuma yeelan karo qeybtaa shariigiisu uu iibiyey waa in qowl laga helo wayajibu waxaa waajibi uhi maca daalika maca daalika lafdi dhawaaqa maciisa waxaa waajibaya imaa tasliimu lciwadi baa waajibaya inuu bedelkii dhiibo qofka shayga wixii lagaga iibsaday inuu u dhiibo u celiyo ila lmushtari u dhiibo aw ridaahu ama inuu raalli ku noqdo mushtariga oo kii lagala noqonaayay qeybta bikownihi inuu ahdo ciwadku mustaqiran mid ku sugan fii dimati shafiic ama shaygii waa qofka intii lagu kala noqday soo maha qeybtii laga ibiyey wixii dee markaa laga siiyey waa inuu celiyo ama waa inuu raalli ku noqdo inuu isaga ku lahaado hadduu idhaahdo waxa weeyaan boqolkii waan kaala noqday oo shufcaan ku qaatay boqolkii lagaa siiyeyna igu lahaw udha waayo raalli baan ku ahay waa ansaxaysa aduu almiim labadaa midun waa in la helo inuu ciwadka u celiyo iyo inuu raalli ku noqdo inuu ku lahaado bikownihi inuu ahaado alciwad mustaqiran mid ku sugan fii dimati shafiici qofkan sheega shufcada ku qaadanaya dumadiisa laakiin maxaa shardiya waxaa shardiya inaanu caqdigaasi ribo keensanahayn oo haddii markaa ribo uu keensanayo dee ribana si meesha ay soo gelayso inuu raalli ku noqdo inuu ahaado fii dimati shafiic kuma filla waa intaan la kala tegin waa in la kala qaato aw biqadaa'i alqaadi waa yahay aw biqadaa'i alqaadi ama qaadiga xukunkiisaa waajibaya lahu isagao u xukumo bishufcati ugu xukumo markaana waa mulkiyayaa yaanu waxbaba celinin ama aanu raalli ku noqon mushtarigii inuu dumadiisa saaraadee fa xiina idin markaa marka saddexdaa mid ka mida la helo ciwadkii inuu celiyo mushtarigii inuu raalli ku noqdo inuu ku lahaado qaadigu inuu xukumo yemliku waa mulkiyaya ashhafiicu almashfuuca wixii shufcada lagu qaadanayo mulkiya fain kaana hadduu yamaa badalahu waxa uu bixiyey almushtari iibsaduhu ee uu siiyey lilmaalik albaayic kii ka iibiyey dee kan kala noqonayna shurakada ahaayeen miliyan hadduu yahay wax le wax u dhigma miliguna cinda shaaficiya waynu soo aragnay waa maxay waa almakiilu aw almawsuunu yasixu fiihi salm aladi yasixu fiihi salam dafaca waa dhiibi doonaa ee shafiicu lahu mushtariga wuxuu dhiibi milahu isagii oo kale ciwadka laftiisi waa inuu celiyo mar hadduu mili yahay tusaalahaan danaaniir buu kaga iibsada inu danaaniirtuu celiyo dirham dirhamka waa inuu celiyo wuxuu kaga iibsaday xinta ama shaciir ama tamr iyada lafteedi waa inuu celiyo wailaa haddii kalema wain lam yakun miliyan haddaanu ahayn waxaanu kaga iibsaday wax miliya sida addoon buu tusaale ahaan ka siistay dhulkaa ama dhar buu ka siistay fa qiimatuhu ay falwaajibu caleyh waxa waajib ku ahy ama famaa yadfacu wuxuu dhiibayaa qiimatuhu weeye qiimatahu ay falyadfac ha dhiibo qiimatahu qeybtaa qiimaheedii ha dhiibo xaala albayci ay fii xaali lbayc iibku markuu dhacay qiimihi ay maraysay maa xaala istiqraar alcaqdi maaha waa inqiaac alkhiyaar markii la kala iibsaday qiimihii ay maraysay waa inuu dhiibo qofkaasi u celiyo waa yahay ama almilku miyaa wixii la lahaa ee almaqsuumu ee ahaa mid qaybin aqbali kara oo la qaybsadayba oo mid waliba markaa qaybtiisii goonida ay ugu baxday aw ilbinaa ama dhismihii iyo walkhiraasu geedweyntii ku beerayd idaa biicawa haddii la iibiyo dhismaha iyo geedweynta munfarideyn xaalaayiin kuwa gooni ka a dhulka munfarideyn ee biduuni ilard aw maa tabtulu ama waxa ay burayso bilqismati qaybinta ay ku burayso manfacatuhu manfacadiisa almaqsuudata ahayd mid ay dadka caqliga lagu qastiyaan wadalika albi'ri waa sida ceelkii waariiqi marinkii addayiiqi ee mid waliba cidhiidhiga u ahaa aw maa mulika ama wixii la mulkiyey bigayri mucaawadatin badel la-aan kalmawhibi sida wixii laysu hibeeyey hibe aan thawaab lahayn aw maa lam yuclam ama waxaan la garanaynba qadru thamani intii la kala siistayba falaa shufcata wax shufca ay fiihi kaa la sheego dhan dhexdiisa ma aha isku wada daro markaa ka koowaad ka soo bilow sheegi mar haddii la qaybsado sida xadiidka waxa weeyaan ku cad fa idaa awqacat alxuduud surifat iطuruq falaa shufcata shufca ma jirto waayo shufcadu maxay gashaa bui dhulkay gashaa maxaynu nihi wixii dhulka dhisma lagu dul sameeyey ama geeda laga beerana haddii dhulka markaa lala iibiyo shufcadu tabcan bay u gelaysaa laakiin ka waran haddii dhulkii qofka iyadoon laga iibin dhismihii laga iibiyo dhulka ku dul yaalay ama geedweyntii ku dul taallay shufca ma gelaysa bay leeyiin shaaficiyadu waayo waa manquul manquulla shufca ma gasha agtooda walihada buri munfarideyn lakiin dhulka haddii lala iibiyo yahbutu tabcan ma laa yahbutu istiqlaalan waxaa kaloo u yihi shufca waxay gashaa wixii qaybsami kare marka la qaybiyo qayb walba goonideeda lagu intifaaci karo shaygu haddaanu qaybsami karin oo bacda alqisma aanu manfaco yeelan karin loo qastiyo sida dhulkii aadka u yaraa iyo ee hal ceel iyo isagana shufca geli mayso waayo shardigu muxuu ahaa inuu yahay wax qisma aqbali kara waxaa kaloo la mida shayga haddii aan waxba qofkani aanu ku bedelan wuu waqfiyey waa laga dhaxlay cid buu habe hibeeyey isagoo waxba ku bedelan hibada waxaa soo gelaya halkan hadiyadii sadaqadii waxaasoo dham way soo gelaya kaana shufca geli mayso waayo shardigu muxuu aha maa maamulika bimucaawadatin halkanna qofka shaygaa mulkiyey waxba kuma bedelan marka lagama qaadan karo shufco lagagama qaadan karo waa yahay waxaan oo dhan waxay ku bineeyeenna waynu sheegno waxay leeyihiin kharashka iyo hawsha ka dhalanaysa qaybinta ayaa la rabaa dadka in laga difaaco shufcaduba ta loo sharciyey waa taa marka waxyaabahan hadday dhacaanna dee taasi maba jirtaba maa lam yuclam qadru hamanina waa lamido qofkan dee waxbaa loo celinaya marka wax loo celiyo wax shaygii la kala siistayba haddaan la garanahayn dee wax loo celiyaa markaa ma jirayaan wuxuu yihi falaa shufcata wain biica dilaybi albinaau dhismihi iyo walghiraasu geedweyntii ku beerayd dhulka haddii la iibiyo maca alardi dhulka haddii lala iibiyo akhada wuu qaadanaya madkuurka kaa la sheego binaaga iyo khiraaska waa qaadanaya shafiicu bishufcati buu ku qaadanayaa tabacan lahum tabacan laha xaalo ay yihiin kuwa daba socod ah oo raacsan dhulka oo markaa laguma gaar yeeli karo shufco dhisme iyo geedo de waxay deliishanayaan adiladeena hore u sheegna ay yidhahaan shufcadu dhulka ayuun bay gashaa taana jawaabteeda waynu sheegay xataa haddii maqsuudka iibku uu yahay dhismaha dala soco dhismaha oo sida imika meelo badan ka dhacdeen maqsuudku hadduu dhismaha yahay ama geedaha uu yahay oo dhulku uu tabac yahay shufca geli maysa bay leeyihi haddii maqsuudku uu yahay dhulka oo geedaha iyo dhismayaashu ay tabaciyiin markaa shufca waa gelaysa waayo kii shufcadu ay gelayso dhulka ayaa caqdiga loola qastiyey kalena waa raacaya tabac buu noqonaya washufcatu buu hi shufcadu ay alabuha ay alabu shufca shufcada in la dalbaa yakuunu wuxuu ahaanaya cala alfawri si dhaqsoo deg dega falyubaadir ha degdego e ilaa alabihaa shufcada dalabku dalbayo cala alcaadati sida caadadu ay tahay caadadu ay keensanayso oo shufcadu waxay leeyihiin horta xadiidka ku soo aror waa xadiid daciifa bal ila alwadci aqrab ashufcatu ka xalli lciqaal xadiidka odhanaya cilaysa sheegaana waxay dhaha shufcatu waa xaqun habata lidafci darar wahuwa cala alfawr xaq kasta qofka u sugnaaday sababta ugu sugnaadayna ay tahay in dhib lagaga difaaco waa cala alfawr si alraddu bilcayb oo kale qofku shaygu iibsaday hadduu iin ku arko dee waxaa loo baneeyey inuu iska celiyo si dhibaatada looga difaaco marka waa cala alfawr markiiba waa inuu celiyo hadduu shayga iska sii haysto isagoo celin kara waxay muujinaysaa taasi inuu shaygaa raalli ku noqdo mar damba ma celin karo tanna shufcadana waxaa loo sharciyey lidafci darari can shariiki alqadiim marka isaguna inuu shaygaa shufco ku qaato waa inuu u degdego waaye degdegu haddaba muxuu xadkiisu noqonayaa shareecadu xad uma sheegine curfigaa loola noqonaya walihaada buu yihi falyubaadir cala alcaada fain akhara hadduu dib dhigo alabaha shufcada dalabkeedii hadduu dib u dhigo bilaa cudurin cudurdaar la-aan saqatat way dhacaysaa ee shufcatu waa isagaa taqsiir sameeyey oo isagoo markaa shaygaa shufco ku qaadan kara hadduu dib u dhigo khalaas xaqu shufca waa ka dhacaya hadduu bilaa sabab iyo bilaa cudurdaar dib u dhiga oo hadhow haddana u idhaa shufcaan ku qaadanaya taasi waxay dhib u keenaysaa qofkii waxa weeyaan shayga lagala noqonaayey ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane taasoo haddaba wax ka soo reebay athamanu thamanka shayga lagu kala iibsay muajala inuu yahay mooyaane marka isaga shuraakada ahaayeen iyo kanuu doonay inuu kala noqdaa way kala amaahdeenba qaybtaas fa yatakhayar markaa wuu dooranayaa muxuu kala dooranayaa bayna tacjiili athamani lahu wa bayna sabrihi ilaa xuluuli اlajal inuu markiiba shayga xaqu shufca ku qaato lacagtiina qofka uu qadimo qofka waa laga amaahday mogti shayga waa laga amaahdo lacagti waa waa la ysku lahaaba iyo inuu iska sabro uu iska sugo ilaa la gaadhayo waktigii lagu ballamay in lacagta la kala qaato oo markaasun lacagtii isagu intuu bixiyo shaygii shufcaa uu ku qaato labadaaba isaga ayaa u door leh fa in shaa hadduu doono cajala waa dedejin amanka oo markiiba uu bixin wa akhada waanu qaadan qaybtii oo shufcu ku qaadan wa in shaa hadduu doono sabra wuu sabri doonaa xataa yaxila alajalu ilaa waktigii lagu ballamay la gaadhayo wayaakudu waa qaadanayaa muxuu qaadanayaa wa akhada waa qaadan dheh wayaakudu waa qaadanaya wahuwa isagu yaakudu qaadanaya ama wayaakuda iyo inuu qaato hadhow bisababi dalika waa yahay walow balaqahu haddii ay soo soo gaadho alkhabaru warkaa soo gaadhay warkaa inuu saaxiibkii ama shariigiisii qeybtiisii inuu ibiyey wahuwa xaaluwa isagu mariidun uu buko shafiici kii xaqu shufca lahaa xanuun marka aan u suurto gelinahayn inuu dee qeybtaa doonto shariigiisu uu iibiyo shufca uu ku qaato ama inuu dalbo ayaa haya aw wahuwa maxbuusun ama isagoo xidhan falyuwakic cid ha wakiisho cudurdaar buu markan haysaa cid waa wakiilan karaa waa haddii uu cid wakiilan karo fain lam yafcal haddaanu sidaa yeelin oo isagoo wakiil helaya cid aanu u wakiilan xaqu shufca shaygaa uu ku qaato batalat waa burtee ashufcatu batala alabu lahaa ayib haddii wakiil uu waayo ka warama waa ugu yaraan waxay le inu markhaati u sameeyo war imikaba ogaada kaanu shuraakadan qeybtaa uu iibiyey shufca aan ku qaatay oo kii uu ku ka iibiyey aan kaga qaatay fain lam yaqdir haddaanu awoodin yani cala tawkiil inuu cid wakiisho haddaanu awoodin oo cid wakiisho ayuu waayay tusaale ahaan aw kaana ama uu yahay almukhbiru ka warka u sheegay ee in shariigiisii qeybtiisii iibiye ugu waramay sabiyan uu yahay ilmo yar aw gayra hiqatin ama midaan lagu kalsoonayn aw ukhbira ama loo waramay oo bilbeyci loogu waramay oo musaafirun isagoo musaafira fa saara uu socdayba fii alabihi fii alabi xaqi shufca xaqi shufcada raadintiisa fa huwa isagu calaa shufcati ay baaqin waa mid baaqi kuwa calaa shufcati calaa alabiha waa dalbi karaa waa dee cudurdaar buu leeyahay dee waxa weeyaan isagii ma tegi karo xanuun ama xadhig awgi cidu wakiishana waa waay ama wase cidda warka u sheegtayba cid aan warkoodan waxba lagu dhisi karin sida ilmo yar oo kale ama qof waalan ama qof aan fiqa ahayn ama isagoo musaafiraaba loo sheegayoo markiibaabuu soo dhaqaaqay oo jidkaabuu kusoo jiray intaa uu maqnaayo dib u dhacayna xaqii shufcadu ka dhici maayo waayo waa macduur cudurdaar buu leeyahy wain tasarafa buu hi haddii haddaba uu takri falo almushtari kii iibsaday qeybtaa shariiguu iibiyey yaani fii ma shtaraahu buu ku takri falay oo fabanaa waa dhisay calayhi fiihi dhismuu ka sameeyey dhulkii ayuu dhismo ka sameeyey aw qarasa amaba se geed weyn buu ku beeray shajaran takhayara muxuu kala wuxuu kala dooranayaa ashafيicu kii xaqa shufcada lahaa bayna tamaluki ma shaygii inuu mulkiyo u yeesho banaahu uu dhisay aw qarasahu ama dee geedweynti uu ku beeray bilqiimati uu ku mulkiyo yaعnaa biqiimatihi qiimaha uu marayo iyo wa bayna qalcihi inuu iska fujiyo ila dhulkan isagaa xaq ule moogta inuu xaqu shufca ku qaato waxaana lagu leeyahay un dee dhulkaa kan uu kala soo noqonayo mushtarigaa intii laga siiyey marka dhismaha waa u bannaan tahay laba arrimood baa u bannaan inuu dhismayo geedaha meesha ku daayo iyagana dhulka uu raacsiisto uu mulkiyo kii dhismaha meesha ku sameeyey la dhismaha lagama ibina saa ka dhistay meesha ama geedaha ku beerayna geedaha iyo dhismaha qiimahoodii u celiyo iyo wa bayna qalcihi inuu fujiyo dhismihii iyo dumiyo dhismihii geediina u fujiyo wa damaani arshihi hadduu dhismihii dumiyo haddaba amaba se geedihii uu fujiyo nuqsaanta markaa ku dhacday dhismaha iyo geedaha la fujiyey waa inuu mag dhabo waayo dhismuhu meesha maxaqdaruu kaga binaysmay maya mushtarigu meeshan isagoo mulkiyo isagu leh ila waa laga iibiyaa u dhismaha ku sameeyey geeduhuna xidid markaa dulmi maaha waa xidid xaq ku socday marka waxaa la qiimeynayaa dhismuhu markuu meesha ku yaalay geedku markuu meesha ku yaalay qiimihiisu wuxuu ahaa iyo markan la fujiyey qiimihiisu intuu yihi marka inta udhaxaysa ayuu bixinaya arshiga la sheegayaana waa kaa wain wahaba buu ihi hadduu hibeeyo almushtari iibsadiyo ashiqsa qeybtii uu iibsaday aw waqafu ama uu waqfiyo aw baacahu ama uu iibiyo mulkigiisa uu ka saaro bilbec kaga saaro aw raddahu ama uu soo celiyo bilbeci bisabab ilbeyc bisabab ilceyb ceeb iyo inuu ku arkay awgeed baycii horaa uu kusoo celiyeyba falow waxa u banaanay lishhafiic an yafsakha inuu faskiyo maa facala waxa uu sameeyey almushtari uu yidhaha hibadii waxba kama jiraan anoo xaqu shufcale baad hibaysa waad igala hor dhacda kii loo hibeeye uu kala soo noqon karaa haddii uu waqfiyey hadda waqfiga maaha shariigiisa waqfiyey shariigiisu kuu ka iibiye waqfiyey hadduu shariigiisu waqfiyo horeynu sheegnayo ilay mucaawado laguma mulkiine shufca mama jirtaba laakiin hadda maxaa la taagan yahy shariigiisu kuu ka iibiyey ee isagu uu xaqu lahaa inuu shufco kaga qaato wixii laga siiyeyna u celiyo ayaa shaygii cid uu hibeey ciddaa kala soo noqon karaa waayo shaygu inuu mushtariga mulkigiisa ka baxo xaqu shufcuu ku dhici maayo xaqu shufcati laa yasqut bikhuruuji shiqsi min milki lmushtari hadduu waqfiyana saasoo kale waqfigaa waa faskin karaa hadduu iibiyena iibkii wuu faskin karaa shaygii buu la soo noqon karaa mid kalena waa u banaan tahay oo oo soo socotaa iyaduna inuu inaanu iibka faskina si kale uga wareego waayo shaygiibaa mushtarigu soo celiyeeyo iyuu ku soo celiyey kii iibiyee dee kan xaqu shufca ku qaadanaya ay shuraakada ahaayeen soo celintaa laft lafteedu faskin karaa oo odhan karaa soo celintaa waxba kama jiraan iibku sidiisiibuu ku ansaxay xaqu shufcaanan ku qaata dhexdaan ka qabsada waa yahay walahu waxaa kaloo badan lishhafiici an yaakuda inuu qaato shaygii min almushtari haani iibsadaha labaad inuu ka qaato bimaa ay bithamani uu kaga qaato alladii amankaasoo ishtaraahu ku iibsaday waa wejigii labaad lahay way u banaantay hadduu qofkii mushtariga ahay qeybtan iibsaday ee xaqu shufca uu kaga qaadan lahaa shaygu uu sii iibiyo labaa u banaan mid hore u sheego waa maxay inuu iibkaba faskiyo oo ou yidhaahdo waar iibka waxba kama jiraane shaygaa iska soo celi adiguna lacagtii aada siisay si shaygaa aada ku iibisay u celi qofka deetana dee isagii uu ka qaato markuu u baraxmo shaygii maxaa kaloo u bannaan mushtariga labaad ee mushtarigii koowaad kasii iibsaday inuu xaqu shufca kaga qaato oo mushtariga labaad intii laga siiyey uunu u celiyo ama intii ka hore laga siiyey ha ka badnaato ama ha ka yaraato ama ama ha leegaatee labadu waa u banaayin markuu yihi falahu an yafsaka ma facala lmushtari halkaa maxaynu ka fahnay tasarufaat lmushtari اlأwal tasixu mushtariga hore tasarufaatkiiso dham way ansaxayaan oo hadduu iibiye ibku waa ansaxaya hadduu hibaye hibadu waa ansaxaysaa hadduu waqfiyo waqfigu waa fasaxa waa ansaxayaa haddii kale dee la faski ma jireen caqdi sugnaaday baa la faskiyaa mugta kelmaddaa falahu ay lishafiici an yafsakha maa facala lmushtari ba intaan aynu ka garanay waxaana u ansaxay lanna waa tasarufun fii milkihi wuxuu isagu leeyahaybu ayuu ku tasarufay fain maata hadduu dhinto haddaba ashaiicu kii xaqu shufca lahaabaa dhintay isagoon weli shaygii shufca ku qaadan ee qabla alahdi bishufca cudurdaar awgii baan uga dib dhacay faliwarahatii waxaa u bannaan dadka dhaxalkiisa leh alakhdu qaadashaa u bannaan bihaa ee bishufcati shaygii ay ku qaataan waa laga dhaxlayaa shufcada lafteeda waa la kala dhaxlaa xaqu shufca lanna waa xaqun maaliyun laasimun fayantaqilu ilayhim waa xaq maaliyo xagga xoolaha ku saabsan xaqa markaa xoolaha ku saabsanna sida xoolaha laftooda loo kala dhaxlaa isagana loo kala dhaxlaa marka way ka dhaxlayaan iyaga ayuu u guuraya sida araddu bilcayb oo kale haddii shay isagoo iibsaday oo shaygii ceeb iyo in ku arkay oo weli aan celin cudurdaar awgii uu dhinto celintaa lafteeday ka dhaxlayaanoo warasadiisaa shaygii celin karta waayo xaq maaliya fain cafaa hadday cafiyaan bacduhum barhkood ee bacdu lwarafa yadho anagu waar waxba xaqu shufca ku qaadan mayna qofkaa waa isaga dayna anagu akhada waa qaadanayaan albaaquuna inta soo hadhay alkulla shaygoo isu dhan aw yadacuun ama way ka wada tegayaan halkaana masale muhima baa ka soo baxday daabit baynu u sheegi karnaa waxaynu odhan karnaa xaqu shufcati laa yatajaza xaqu shufcati laa yatajaza xaqa qofku uu xaq u leeyahy inuu shaygaa kaa shariigiisu ka iibiye uu ka qaato mid qaybsamaya maaha imaa inuu wada qaato imaa inuu ka wada tago oo ma odhan karo tusaale ahaan tobanka abaloode uu kaa iibiye kii aanu sharaakada ahay shan baan xaqu shufca ku qaatay shanta kalena u tasho ma odhan karo haddii ay yihiin tusaale ahaan saddex ay shuraako ahaayeen ama shan kan qaybtiisa iibiyey haddii qaar ka midii ay yidhaahdaan annagu xaqu shufcana ma rabno ka isagu ka xaqu shufca raba waa inu wada qaato tan dhaxalkuna waa la mid oo dadkii shufcada dhaxlay bay qaar ka tanaasuleen kuwana waanu qaadanaynaa imaa inay wada qaataan imaa inay ka wada tagaan limaada xaqu shufca laa yatajaza xaqu shufca maxaana u qaybsamahayn waa lidafci addarari can اlmushtari qofkii shayga iibsaday baa laftiisa dhibka laga ilaalinaya waxaa laga yaabaa shaygan uu iibsaday isagoo isu dhan inuu qarad iyo ujeedo ka lahaa tusaale ahaan toban baloor bay ahaayeenoo warshad buu ka dhigayaba ama iskuol buu ka samaynaya weyn haddii shan lagu soo reebo shanna lagala noqdo dee shantu muraadkiisii u fulin maayaan marka in la dhiba miaanay noqon hayn marka ama waa in loo wada daayo ama waa in lagala wada noqdo dee lacagtiisii wixii uu doonaya qaradkiisa fulinaya markaa uu ku iibsado waayahay baabulqiraadi buu ihi halaa haadakani baabulqiraadi weeye waa baabkii mudaarabada alqiraad iyo almudaaraba waa isku mid weeye alqiraadu lugatan min alqardi buu ka yimi walqarduna waa alqaطcu waa jarista لأن الماaلكa يقطع جزءا من maaلihi ليتجiرa فيhi الcاamiل waa شharikadii مudaarabada ee qofku xoolihiisii qeyb ka mida u dhiibayey ama dhammaantoodba qof ku shaqeeya ay ku heshiinayeen macaashkuna inuu udhexeeyo asaa qiraad la dha mudaarabana waa la dhaa marka maxaa qiraad loo yihi min alqardi bay ka timi o dee qeyb xoolihiisii kamida buu jarayaa oo u dhiibaya qofkan ku shaqaynaya waxaa kaloo la yidhi waxaa loogu magacaabay qiraad min alqardi bay ka timi oo alqaطcu liannahu yaqطacu juzءa min alribxi lilcaamili qeyb ka mida macaashkii soo baxay buu u jarayaa qofkii maalka ku shaqeeyey mudaarabana waa la idhaahdaa mudaarabaduna min adarbi bay ka timi fi lardi oo safarkiia liأna algaaliya fi اtijaara adarbu fi lard ganacsi maxaa qaalib oo xaalkiisu u badan yihi in la safro oo qofkan xoolaha loo dhiiba la yihi ku shaqee sida qaalibkaa dee waa safri doonaa wa aakharuuna yadribuuna fi اlardi yabtaguuna min fadli اllaah yadribuuna macnaa yusaafiruun maxay u safrayaan litijaara yabtaguuna min fadli اllah waxaa loo yaqaano markaa alqiraad mudaarabana waa la yidhaahdaaye wa waa dafcu almaaliki juz'a min maalihi liman yatajiru fiihi waribxu baynahuma oo qofkii xoolaa lahaa xoolihiisii qeyb ka mida inuu u dhiibo qof ku ganacsada waribxu baynahuma macaashkuna iyadoo u dhexeeya say ku heshiiyaan calaa maa sharata waana shay jaa-iso fi ljaahiliyana waa jirta islaamkuna wuxuu ku sameeyey iqraar uu ogolaado waqad tacaamala biha asaxaabatu ridwaan ullaahi calayh saxaabaduna waa ku dhaqmeen nooc wakaaliina way ku jirta waa tawkiilu maalikin bijacli maali biyadi aakhara yatajiru fiihi waribxu mushtarakun baynahuma qofka wuxuu u wakiilanayaa inuu xoolihiisaa ku shaqeeyo waxaana ku heshiinaya macaashku inuu dhexeeyo marka arkaan bay leedaho arkaanteedu waa maalik waa qofkii xoolaha lahaa caamil waa kii xoolaha loo dhiiba ku shaqaynaya camal shaqadii la qabanayo tijaaradiia ribxun waa macaashkii lagu heshiiye in la qeybsado siiqatun waa hadalkii iyo maalun ama ra-su maalin waa xoolihii qofka loo dhiibaayey wa huwa buuhi qiraadku an yadfaca waa inuu dhiiba almaaliku kii maalka lahaa ilaa rajulin nin waa inuu u dhiibo oo caamilkiie an yadfaca almaaliku baa laga ka soo baxay soo maa rukna ilaa rajulin waa caamilkii waa rukun labaad maalan xoolo inuu udhiibo waa waa isna waa rukun maalkaasoo yatajiru fiihi uu ku ganacsado waa camalkii waa shaqadii la qabanayay wayakuunu waa ahaanayaa wayakuuna oo wahaadana alribxu liyatajira fii si uu ganacsado wayakuuna u ahaado alribxu macaashku baynahumaa labadooda mid udhexeeya markaa aan ribxigii baa ku jira wayajuuzu waa bannaanya arrinkani min jaa-isi tasarufi buu ayuu ayuu bannaan yahay min kulli shaksin oo jaa-isi tasarufi inuu ka dhaco arrinkani qof kastoo tasarufku u furan yahay ayaa maalkiisa mid kale u dhiibi karoo ku shaqeeya maca jaa-isi tasarufi mid tasarufku u bannaan yahay baanu la geli karaa arrinta dee wakaala ku jirta qofkani qofkan uu wakiilanayaa wuxuu wakiilanaya xoolihiisa ku shaqeeya marka mid waliba waa inuu noqdo almaalik iyo alcaamil mid shareecadu tasarufka u ogoshahay wa sharطuna iijaabun wa qabuulun oo rukunkii noo harsanaa waa siiqada iyadana halkaasu ku sheegay waa iijaab iyo qabuul maxaa loo shardiyaa waxaa loo shardiyaa wixii beyca loo shardiyi jiray cadamu tacliiq o cadamu taaqiid waa inaan wax lagu xidhin waktina waa inaan loo qaban waayo la garan maayo haddii wax lagu xidho de waxaa laga yaabaa waxaasi inuu xanibo ribxiga oo maqsuudka heshiiska laga leeya ah haddii wakti markaa loo qabtana waxa laga yaba waktigaa inaanu macaashba soo bixin qofkiioo daalo shaqeeye shaqeeye wa sharطuna iijaabun weeye iyo wa qabuulan wa kownulmaali iyo maalku inuu noqdo naqdan waa inuu yahay maalku maalka qofka loo dhiibayaa danaaniir iyo daraahim waa inuu yahay waayo maxaa naqdiga loo shardiyey naqdigaasoo weliba khaalisan ah yaana saafi oo maqshuush aan ahayn mid dahab wax kale lagu daray danaaniir laga sameeyey ama daraahim laga sameeyey fido wax kale lagu daray kaasi oo madruuban ah mid lala garaacay oo qaabkii lacagta loo sameeyey madruub waa inuu ahaado waa yahay waayo meeshan macaash waxa heshiiskan ujeedada laga leeyahy waa in macaash soo baxo dee lacagta wax soo saarta oo rawaajkeeda iyo socodkeeda u badan yahi haddii waxa weeyaan alaab la idhaahdo alaab baa qof loo dhiibaya loodhan alaabtaa iibi deetana rog rog waxaa laga yaaba alaabtii inay kasaad uu ku dhaco a iska fadhido deetana dee ribxigii maqsuudkaa meesha aanu soo bixin waaye waxa uu kaga ixtiraazaya shuruuddana waa inoo sheegi doonaa maalka naqadkaasoo macluum alqadri qadarkiisa mid la garanaya ah qadarkiisa waa inuu macluum noqdo jinsigiisa iyo sifadiisa iyo cadadkiisuba majhuul hadduu yahay caqdigani ku ansixi maayo waayo caqdigan waa caqdi jaa-is oo lagu kala noqon karo odhan karo lacagtaydii keen hooradoo shaqo tag ka kalena odhan karo lacagtaadii ho dhulka ilahay baan u shaqo tegayaa marka wixii laysu dhiibay haddaan la garana dhowtalo maxaa laysu celin doonaa waa inuu macluum noqdo waxaa laysu dhiibay marka hore la kala qaatay haddii kale waa la isqabsanayaa musallaman waa in noqda naqdigaasi mid loo dhiibay lilcaamili si uu u ganacsado walaa yasixu an yakuuna almaal biyadi gayr alcaamil in maalkii qofkii laga hayo oo tusaale ahaan uu idhaahdo almaalik xoolo aniga haynaye adiguna dee magaalada galo waad ku ganacsanaysae markaad aragto wax laga macaashaya taw soo dheh oo iga soo doon ama nin kale uu dhiibo uu idhaahdo maalka ninkaasaa haynaye adigu magaalada galoo dee soo xuuraan oo soo eeg eego wax dee laga macaashayo oo maalkeenna aynu ku bedelano haddaad aragto dee ninkaasunu tago kasoo qaad hadda laa yasix waayo lanna maqsuudka laga leeyahay caqdigan waa xusuulu ribxi wa hada qad yufawitu caleyhi xusuula ribxi arrinta noocaasina maxay seejin kartaa ribxiga xasilitaankiisa waxaa laga yaabaa inuu arko wax laga macaashayo intuu ninkii baadi doonayo maalkaahi ayaa wixiiba lagu kala tegaya cid kale iibsanaysa deetana macaashkii laga heli lahaa baa dhaafaya markaa ta lagu tacliiliyo waa taa waa yahay bijuzin yani liyatajira fiihi si ugu ganacsado bijuzin qeyb isagoo markaa qaadanaya macluumi la garanayo min aribxi ka mid a oo ribxigu waa inuu noqdo baynahuma waa shardi iyaduna oo haddii lagu heshiiyo ribxiga inuu wada lahaado almaalik ama inuu wada lahaado alcaamil waxaad sharikatu lqiraad iyo mudaarabo noqon mayso waxay noqonaysaa dee inuu ribxiga uhibeeyey haddii la idhahdo caamilkaa leh haddii la yidhaahdo almaalik baalana de waxay noqonaysaa kani camalkiisa inuu ku tabarucay sharikatulqiraad noqon mayso ribxigu weli waa inuu macluum noqdo si aan hadhow la ysu qabsan ilo wax la qaybsanaye laakiin waa inuu macluum ku noqdo biljuz'iyati maaha inuu mucayan noqdo siu isaguba sheegi doono wadalika kanisfi waa inuu noqdo dalika aljuzu macluumu kanisfi weeye sinadha kala barh baad leedahay wathuluthi iyo wixii lamid a falaa yasixu haddaba halkan muxuu ka bilaabayaa shuruudda ixtiraazaadkeeduu bilaabay wuxuu shuruuddaa kasoo horjeeday falaa yasixu buu hi ansixi maayo falaa yajuusu ma banaanee walaa yasixu ee caqdu lqiraad calaa curudin ku ansixi maayo in alaab laysu dhiibo alaab alcuruud waa jamcu cardin waxaana looga jeedaa maa laysa binaqdin min alamwaal waa xoolaha aan naqad ahayn danaaniir iyo daraahim aan ahayn iyo lacagta ayaa curuud la yidhahdaa ku ansixi maayo xoolo nool ha noqdo addooma ha noqdo raashin ha noqdo dhar ha noqdo alaabo kale ha noqdo ku ansixi maayo marka taasi maxay ka soo horjeedaa oo kownulmaali naqdan ayay ka soo horjeedaa cilladana waynu sheegnay oo naqadka rawaaj buu leeyahy walaa calaa maqshuushin daraahim iyo danaaniir wax kaloo lagu dhex daray oon dahab iyo fidaahayna ku ansixi maayo taasina waxay ka soo horjeedaa shardigii ah khaalisa walaa calaa sabiikatin dahab ama fido kuusanna qaabkii lacagta aan loo samayna ku ansixi maayo madruuban bay ka soo horjeedaa walaa calaa shari an yakuuna shardi la shardiyeyna ku ansixi maayo an yakuuna noqdo almaalu maalku cinda almaalik miduu hayo almaalik shardigu muxuu ahaa musallaman he ila alcaamili shardigaa kasoo horjeedaa walaa yajuusu ku ansixi maayo calaa shardi shardinta la shardiya ana liaxadima in midkoodu u sugnaado ribxa sinfin mucayanin sinfi mucayana ama qeyb mucayana waxaa laga shaqaynayo sinfigeeda sinu idhahdo daraahimta iyo danaaniirta alaabta aad gelisay dharka wixii ka soo baxay macaashana aniga ayaa leh kabaha wixii ka soo baxay macaashana adiga ayaa leh laa yasix waa tabta tii beeraha musaaqaad musaaracadii oo kale weeye waayo maxaa dhici kara in dharkii macaash weyn laga helo kabiina lagu khasaaro marka kii labadoodana maxaa la rabaa an yashtarika fi lgurmi walqurb ile midna xooluu leeyay midna xooga khasaariyo faa'ido waa in wadaagaan wixii keeni kara sababu noqon kara inuu khasaaruhu midkood ku dhaco faa'iidado dhinac ay marto ma banaana kulu sharطi yaqtadii an takuna alkhasaaraةu calى axadihima wاlribxu calى اlaakhari fahuwa sharط baطilu shardi kasta oo keensanaya inuu khasaaruhu mid fuulo macaashkana midkood uu yeesho waa shardi baadiloo ansixi maayo walaa yajuusu ma banaanaay calaa shari ana liaxadima shardi la shardiya in midkood u sugnaado casharata daraahima waa ribxi mucayana jiif oo jaqdi weeye nodhada keen lacagta waan ku shaqaynayaa a bishiina kun dollar baad leeday oo kunba hadduu soo bixi waayo ka war ama wixii soo baxay kunuu ka yaraado geesaha la isla gelaya leannu tobanka inuu macaashaa dhici karta inaanu macaashinna waa dhici karta walaa yajuusu ma banaano calaa sharti ana ribxa shardin la shardiyey in macaashku kullahu dhammaantii liaxadima midkoodu u sugnaado oo almaaliku wada yeesho ama alcaamilu wada yeesho waayo lianna wadca alqiraad yaqtadi alishtiraka fi rabxi waxaan loo yaqaanaa alqiraad ama almudaaraba ayaa wadcigeedu xaalkeeduba wuxuu yahay in macaashku uu dhaxeeyo wa sharطu ikhtisaasi axadihimaa biالribxi yunaafi muqtadaa hada alcaqd shardinta la shardiye lagu heshiiyo in midkood macaashka uu la gooni noqdaa waa mid caqdigan ama heshiiskan wuxuu keensanaya sabab uu noqonayaba ka hor imanaysa wa kullu sharطin yunaafi muqtada alcaqdi fahuwa baailun shardi kasta oo ujeeddada iyo maqsuudka caqdiga laga lahaa ka hor imanaya meesha ka saaraya waa shardi baaila weeye walaa yajuusu ma banaana calaa sharطi ana almaalika in lagu galo shardi la shardiyey in qofka xoolaha iskale iyo acmal uu shaqeeyo macahu caamilka ula shaqeeyo markaa taa ixtiraaskeeda hore umu sheegin waxa weeye an yastaqila alcaamilu bilcamali shardigaas oo aanu sheegin bay taasi ka soo horjeeda oo kan maalka loo dhiibay waa inuu la madax bannaanaado waa inuu la madax bannaanaado isagu shaqada laakiin haddii la yidhaahdo waxaa kula shaqaynaya kii maalka lahaa xanibaad baabuu soo kordhin karaa لأن انqsاaم الcmل yqtadي انqsاam الyd وتqyiid الcaamil de shaqadii la qaybiyo la adigu kuma goonitiida kii maalka laana waa kula shaqaynaya qaybsanka camalku uu qaybsamaa wuxuu keenaya qofka gacantiisa inay noqoto mid dabran oo dib u xidhan ila qof kale wax kaga xidhan yihin wوadiifaة الcaamil adda muxuu qabanayaa qofka caamilkaah shaqadiisu maxay noqonaysaa wawadiifatu lcaamili ka shaqa shaqaynaya ee maala ku shaqaynaya shaqadiisu atijaaratu waa ganacsi wa tawaabicuhaa iyo wixii waxa weeyaan taabicu ah ee raacsan tijaarada wayakuunu waa ahanaya dalika ma yatacalaqu biha binnadari yani eegmo ilayhaa iyada u eego maslaxadda binnadari fiiha ila lmaslaxa aw ila laslaxa inuu eego dhexdeeda sida roon iyo walixtiyaai sida isdhowristu iyo is-ilaalintu ay ku jirto hada yatasaraf laa yatasaraf linafsihi faqat naftiisoo qura uma tasarufaayo tasarufuu maxaa ku dhex jira tasarufu ligayrihi oo almaalika waman kaana tasarufuhu ligayrihi fatasarufu manuuطu bilmaslaxa mar haddii tasarufkiisana uu cid kale u tasarufayo ama cid kaleba ay xaq ku leedahay waa inuu eego sida aslaxa ah walaa taqrabu maala اlyatiimi ila bilati hiya axsanu ayaa u daliila falaa yabiicu ma iibinayo wax kamida xoolaha u ku shaqaynayo walaa yashtari ma iibsanayo biqubni kuma iibsanayo ku qabasho faaxishin foolxun kuma iibsan karo qofku hadduu maalka isagu leeyahay waa u banaantay qiimihii la siinay mid aada uga jaban inuu siiyo ama qiimihii la siinaya mid aada uga sarreeya inuu siisto leannu yatasaraf linafsihi israaf wixii ah ayuun baan la ogolayn laakiin haddii xoolaan cid kale ay leedoo loo wakiishay ama caamilu qiraad ha noqdo ama wakiil kaleba ha noqdee kuma iibin karo qiimaha la siisanaya mid aada uga hooseeya sicir suuqa mid ka hooseeya ama kuma soo iibin karo shaygii mid aada uga sarreeya qiimihii walaa nasihatan walaa yabiicu iibinaayo binasihatin ku iibin maayo biamanin muajalin amaah kuma iibinaayo waa isagoon idan haysan hadduu idan haysto dhib ma leh walaa yajuusu ma banaana buu yidhi an yusaafira inuu socdaalo ma banaana bilaa idin fasaxlaan iyo wanaxwi dalika waxaa wixii lamidana ma banaana oo maxay ah kulu maa yacuudu cala almaali bilkhasaarati wax kasta oo maalkaa khasaaro usoo jiidi kara inuu sameeyaa ma banaana ama adu khasaaray soo jiidi karta qubniga faaxishkana khasaaruu soo jiidaya safarkuna waa maxalu lkhatar haliso badan baa markaa ku jiro maalkii yakunu macruuda lilhalaak haddii lala socdaalo marka kullu maa yacuudu cala almaali bilkhasaara kulu maa qad yacuudu cala almaali bilkhasaara laa yajuusu lilcaamili ficluhu wax kastoo xoolaa khasaaro usoo jiidi kara caamilku inuu sameeyaa uma banaana wanaxwu dalika walaa yajuusu ma banaano wanaxwu naxwu dalika falow sharata hadduu shardiyo almaaliku qofkii maalka la calayhi caamilka hadduu u shardiyo an yashtariya inuu soo iibiyo xintatan inuu soo iibiyo qamadi oo fa yadxanahaa qamadidaa uu shiido oo yakhbiza wayakhbizaha oo khubus uu ka sameeyo aw sharada ma u shardiyo calayh an yashtariya inuu soo iibiyo ghaslan inuu soo iibiyo dun oo fa yansija duntaa deetana maro uu ka sameeyo wayabiica uu iibiyo waxaasuu u shardiyey aw anlaa yatasarafa buu u shardiyey inaanu tasarufin ilaa fi kada waxaa mooyaane tijaarada waxa ayaana dhaafin buui waxaasun ka ganacso wahuwa xaal huwa shaygaasina casiizu lwujuud ay qaliil lwujuud naadir lwujuud helistiisuba ay yartahay tusaale ahaan wuxuu ku yidhi fardo madmadow mooyaane wax kale kama ganacsan kartid faraska wada madowna dee waaba yaryahin saa loo helaa waa adagta wadalika alkhayli waa sida fardihii albalqi marka nuska qaarkood waxaa ku qoran kalkhayl dahm adduhmi dhe yanaa asuud nuska qaarkoodna kalkhayl albalqi baa ku qoran waa yahay aw sharata caleyma wuxuu shardiyay anlaa yucaamila inaanu mucaamalo iib ama tijaaro la yeelay ilaa zaydan mooyaane oo zayd maana cid kale waxbaa kasoo iibsan buu ihi zayd maana cid kale waxbaa ka yimid fasada waa buray ay alcaqdu heshiiskii waa buray waxba kama jiraan oo sababta u buray maxay tahay sababta u buray waxa weeye markuunuu yidhi lacagtaa qaad qamadi ku soo iibi qamadigaa warshada geeyoo soo shiid ama adiguba tibya mooye u qaado tun deetana khubus ka samee oo khubustaa deetana iibi hada laa yusama tijaaratan ninkan shaqadiisu tijaaray ahayd soo maha iyo tawaabicdeeda inuu qamadi soo shiido oo khubus uu ka dubaa hada laa yusama tijaaratan waxaa tijaaro laguma magacaabo marka wax caqdigii ka baxsan weeye wa kadalika hadduu dhaa dun soo iibiyo maro ka sameey maradaasi iibi iyaduna waa la mid marya samayntu dee tijaaro maaha hadduu idhaahdo waxaa mooyaane wax kale ha ka ganacsanna wax weliba inta badan aan la helinna de waa taqyiidun qad yufawithu ribxa waa dabar uu dabray taasoo ribxii iyo macaashkii seejin karta waxyaabo kale oo ka macaashi lahabu dee shardigaasi ka hor istaagaya macaashkuna waa maqsuudkii caqdigan waaye wuxuu ihi zayd mooyaane cid kale mucaamalaha la gelin waxaa laga yaabaa taa lafteeduna waxay keenaysaa waa waa qaydun qad yufawitu ribxa waxaa laga yaaba cid aan sayd ahayn inuu abni jabnaansho kaga helo shaygii ama cid aan sayd ahayn inay qiimo sare ka siisanayso ama wixii laga macaashiyaba saydku inaanu haynba ama inaanu iibsanahaynba markaa isagu maa lagu dul xidhnaan macaashlaan oo dul fadhii bay noqonaysaa kulu hadihi shuruud tunaafi almaqsuuda min aribx min alcaqd waa xusuulu ribx shuruudan oo dhami waxa ay meesha ka saaraysaa ama ay isdiidayaan iska hor imanayaan maqsuudkii laga lahaa caqdigan caqdulqiraad la dhaha ama sharikatu lmudaaraba oo ahaa in in ribxi la helo waaye waxayu meel fasada uu fasahaaday ee alcaqdu nafada waa fulaya tasarufu lcaamili baa fulaaya oo haddii heshiiskii caqdulqiraadba uu buray iyadoo uu burayba haddana tasarufkiisu fulayaabuu ku leeyahy iibintiisa iyo soo iibintiisa oo muxuu tasarufkiisa uu fulayaa dee laba libaqaail idni lcaami fasax guud buu haystaa shaygan inuu ku tasarufo dee waa loo fasaxay heshiiskii gaarka ahaa ee macaashka si gaara loo qaybsanayo waxaase haba buraan laakiin idan buu haystaa marka idankiibuu ku shaqaynaya ila lama casilin qofkii nafada waa fulaya tasarufu lcaamili biujrat lmili buu ku fulayaa wayakunu lcamalu min alcamali mascuulan biujrat lmili iyadoo camalkiisu uu yahay mid la saaxiibsan ujrat lmili cala lmaalika uu ku yeelanayo waa dee bilaash kumu shaqayn macaash baad helaysaa buu islaa macaashkiina wuu waayo heshiiskii dee macaashka uu ku heli lahaabaa buray marka ujratulmili buu yeelanayaa waa yahay oo idaa idaa fasa idaa fasada almusama rujica ila almil wixii la magacaabay hadduu faasid noqdo mili baa loo noqonaya caamilkii bilaash la diri maayo ilaa idaa qaala hadduu yidhaha mooyane almaaliku alribxu macaashku kullu dhammaantiin lii anigu ii sugnaaday wayakunu ribxu kullu lilmaaliki ilaa idaa qaala maalik aribxu kulluhu liya falaa shaya waxba lilcaamili caamilka umay sugnaan oo haddii marka hore sidaa lagu heshiiyey oo marka horeba lagu heshiiyeyba macaashka o dhan inuu almaalik yeesho marka caamilku muxuu aha mutabaric buu ahaa de marka horeba marka haddii heshiiskii buray haddii heshiisku shaqeeyana waxa muu yeesheena mutabaric buu ahaa haddii haddoo heshiiskii burayna dee kama si darana waxba heli maayo isaga arrinta noocaasa aqbalay liannahu camila gayra taamicin fii ajrin wuxuu shaqeeyey iyadoo wax damaci iyo hunguri aanu kaga jirin inuu helo wamataa fasakhahu markuu faskiyo caqdigan caqdulqiraado caqdi jaa-iza oo labadooda mid waliba markuu doonu ka bixi karaa walowka kale ayaanu la ogolaane wamataa fasakhahu markuu faskiyo axaduhumaa midkood caqdigii heshiiskii aw junna ama u waasho ee axaduhuma aw uqmiya caley ama midkood u miir doorsoomo infasakha alcaqdu heshiiskii wuu fasakhmaya lanhu caqdi jaa-iso waa caqdigii wakaalada oo kale caamilku waa wakiil almaalikna waa muwakil fayalzamu alcaamila waayo caqdigii markuu fasakhmo ama almaaliku ha fasakho ama alcaamilu ha fasakhee ma alaabtu usoo daadinayo odhanay wata alaabtii dacaskaasee lacagtaada ku jirtee guro abadan maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waa inuu lacag ku celiyo lacag lacagtii loo dhiibi waa inuu ku celiyo alaabta iyadoo caqdigii fasakhmaybu haddana sii shaqaynaya lacag waa inuu celiyo fayalzamu waxaa laazim ku noqonaysa alcaamila caamilka tandiidu ra'si lmaali ra'sulmaalka inuu naqdi ku celiyo asalkiisi inuu celiyo oo ilaa asalkiisi marka uu ku celiyo dimadiisu beri noqon mayso waalqowlu qowlka ee almaqbuul aqbale qowlulcaamili weeye haddii la iskhilaafo ee maca yamiinihi fii qadri ra'silmaali raasamaalka qadarkiisa wa fii raddiyo soo celintiisa iyo wa fii maa yadaci wuxuu sheeganayo min halaakina inay xoolii baabeene min gayri tacadin walaa tafriidin wa fii maa yudaca liyo waxaa la sheegtoo isaga loo sheegto min khiyaanatin ah way iskhilaafeenoo waxaa iskhilaafeen alcaamilu iyo almaaliku waxay isku khilaafeen raasamaalkii ninka loo dhiibay qadarkiisu intuu ah midna caddayn ma hayo waxaa la aqbalayaa alcaamil qowlkiisa la aqbalayaa waayo لأن الأصل waa براءة dimti min الزiyaadة alati yudaca عalayha ziyaada loo sheeganayo asalku waa dumadiisu inay beri ka tah ثaaniya لأnna waa amiin oo xoolahan qofkii lahabaa ku aaminay xaqdaro kuma hayn xoolaha waxaa la isku khilaafay waad soo celisiye maad soo celin ma maan soo waad waan soo celiye maad soo celin caddaynna lama hayo waxaa la aqbalayaa qowlu alcaamil baa la aqbalayaa lanna waa amiin waxaa lamida hadii la isku khilaafa fi qadri ribxi aw ilkhasaara intaasaynu macaashna iyo mee uu ka badnaa intaasaynu khasaaray mee khasaaro uu ka yaraa ama khasaara maba jirinba alcaamil baa qowlkiisa la aqbalaya waayo hadduu idhaa xoolii way baaba-een anoon tacadi iyo tafriid midnaba samayn qowlkiisaa la aqbalaya waayo iqaamaة اlbayinati calىa halaaki اlmaal waa sacbu xoolahaas inay baabeenin caddayn loo keena wax adag mar walba caddayn loo heli maayo ta labaadna waa amiin qofkani waa yahay asalkuna waa inay dimadiisu beritahy wa fii ma yuddaca caleyh min khiyaana haddii la xooli waad khiyaamaysay oo tacadi baad samaysay ama tafriid baad samaysay ama macaashki baad qeyb qarsatay dee alaslu waa bara'atu dimati min alkhiyaana dumadiisu inay khiyaano beri ka tahay baa asala caddayn haddaan lahayn markaa asalkaasaa lagu shaqaynaya waana amiin qofkani wadaca almaala calaa yadihi biidnin min almaaliki wain ikhtalafa hadday iskhilaafaan fii qadri ribxi bay isku khilaafeen macaashkii qadarkiisa almashruudi ee la shardiyey qadarkiisa bay isku khilaafeen yaani mid waliba inta uu helayo ama uu macaashka ku leeyahy kana wuxuu leeyahay macaashka nisf iyo nisf baynu kala lahayn almaalikuna wuxuu leeyahy thuluthaan baa la adiguna thulu baad lahay ama caamilkii baa le thuluthaan baa la adiguna thulu baad lahay walaa bayinata leexada midkoodna caddayn ma haysto taxaalafa way isdhaarsan dee waayo kullu waaxid waa muddacin wa muddacan calayh mid waliba waxbuu sheeganaya waxna waa loo sheeganaya masaladu mar hadday saa noqotana dee dhaarun baa lagu kala baxaa wa kullu waaxid yaxlif calaa maa yaddaci calaa ihbaati calaa hubuuti maa yaddaci wa nafyi maa yuddaca calayh waa laba dhaaradoo isa saaran waxa uu sheeganayana uu ku dhaaranaya waxaa loo sheeganayana uu ka dhaaranaya walaa ymliku mulkii maya alcaamilu haddaba mar haddii la kala dhaa la ysu dhaartayna maxaa la samaynaya dee ninkani raasamaalkiisi buu qaadanaya kanina macaashka waxba kuma yeelanayo mar haddaba waxba laysu ogolayn muxuu yeelanaya ujratulmithli camalkaa iyo shaqada u qabtay buu ku yeelanaya walaa ymliku mulkii maya alcaamilu kan maalka ku shaqaynaya xisatahu qeybtiisa min aribxi xaalo macaashka ay ka mid tahay ilaa bilqismati in la qaybiyo mooyaane waa masale muhima oo hal yamliku alcaamilu alribxa biuhuur biduhuurihi am bilqismati qofkan maalka loo dhiibe la yihi ku shaqee macaashkuna markuu soo baxaba wuu yeelanayaa macaashu uu muuqdo mise macaashka wuxuu mulkiyayaa un marka la qaybsado wixii macaashka wuxuu mulkiyaa marka la qaybsado ilaa bilqismati waa kaa yidhi weliba la soco oo macaashka goormaa la yeelanaya macaashka la qaybin karaa waa marka idaa nada almaal waa markuu wada caddaadee naqad naqdi uu ku noqdo oo sababtu maxay tahay liannahu qad yakhsaru bacda dalika weli shaqada way sii socotaa soo maaha maxaa dhici karta iyadoo weli aan waxba la qaybsan ayuu macaash soo muuqday isagaa iska xisaabtamo jeebku iskaga shubtay hawshii buu sii waday oo doorkii ku xigayba waa la khasaara wاribxu ximaayat lira'si اlmaal macaashku wuxuu gaadh u yahay ra'sa maalka walihaada idaa xasala khusraan waribxu jubira اlkhusraanu min الribxi laba safar baa la galay kii hore waa laga macaasha kii dambana waa lagu khasaara macaashkii baa lagu kabayaa khasaaraha mar haddii labaduba ay dhaceen qabla alqisma intaan aan xooli la qaybsan oo ma odrhan karo alcaamil kii hore aynu ka macaashin wixii aynu ka macaashin baa anigu leeyahay kan dambana dee khasaarihiisu waa calayka isaga xoola kama khasaareen xoogunba ka khasaareen ma odhan karo waayahay oo sababta aanu ribxiga u mulkeyn alcaamil biduhuur aan ugu mulkeyn waa maxay lannahu low malaka ribxa biduhuur kaana shariikan fi lmaal haddii la idhaahdo ribxiga markuu soo muuqdo u mulkiyaya dee macnaheed wuxuu noqonaya nin maalka shuraako kula ah xaqiiqaduna waxay tahi maalka shuraako kula ma aha ee midna maalkuu leeyahay midna muxuu leeyahay xoogga ayuu leeyahay baab musaaqaati intaa musaaracada ka horeysa in akhriyayna musaaqaadku waa maakuuda min asaqyi asalkeeduna waa dafcu shajari liman yacmalu fiiha bijuzءin min hamariha waa in loo dhiibo geedweyntii beerta ku taalay qof ka shaqeeya oo mushqaladiisuna ay tahay midhaha ka soo go-a qayb ka mid a macluuma biljuziya markaa la soco musaaqaadka iyo caqdulmudaaraba waxaa la isugu xigsi aada bay isu shabaha maxaa quray ku kala duwan waxay ku kala duwan yihin kaa hore qofka naqad baa loo dhiibay kana maxaa loo dhiibay geed waxay wadaagaan labadaba qofka waxaa loo dhiibay wuxuu soo saarayo ayuu wax ku leeyahy maaha ujro mucayana inuu leeyahy u qaadanayo waayahay musaaqaadka waxaa loo yaqaana waa mashruuc waa heshiiskii nabigu uu la galay yuhuuddii reer khaybar caamala nabiyu alayh الsalaatu wasalaam ahla khaybar bishatri maa yakruju minha ma dafaca ilaa yahuudi khaybara nakla aw ardaha bishatri maa yakruju minha min hamarin aw zarcin tasixu way ansaxaysa wih almusaaqaatu mimana min shaksi been ka ansaxaysa yasixu ansaxyo qiraaduhu oo qofkii jaa-isu tasaruf ah ayuunbaa heshiiskan geli kara lalana geli karaa sidii kii qiraadka oo kale geedkeebay haddaba ku ansaxaysaa shaaficiyo aada bay u ciiiriyeen calaa karmin bay ku ansaxaysaa waa shajarat lcinab geedka midha cinabka ladha ay ka baxaan wa naklin bay ku ansaxaysaa khaasatan gaar ahaan oo geed kale kuma ansaxayso ilaa geedka kale inuu tabac labadan u yahay mooyaane oo ku dhex yaallo labada lagu dhex waraabiyo mooyaane waxay leeyihin nabigu calayhi salaatu wasalaam qoladaa markaa reer khaybar dee geetimireed buu heshiiska kula galay dafaca ilaa yahuudi khaybara naklaha wa ardaha bishari maa yakruju minha min hamar aw zarcin cinabkana way xaggaad ka keenteen isagana waa qiyaasan cala nakl lannahumaa yashtarikaani fii umuurin kaiira waxyaaba badan bay wadaagaan oo labadoodaba horta sakaa ku waajibta labadoodaba kharsi baa gala waxyaabahaasay wadaagaan kaasna waa la haleeshiinaya sida saxdiina waxay tahay almusaaqaat tasixu fi kuli shajarin lahu nafcun maqsuud geed kasta oo le nafci loo qastiyo sawaءn kana hamaran aw waraqan aw khashaban aw zuhuuran nafcigiisu wuxuu doonaya ha noqdo caleen ha noqdo ubax ha noqdo looxaan laga goosto ha noqdo midho ha noqdo waay maxaa lagaga jawaabay xadiidka naklaada waxaaba ku cadfan min naklin aw shajarin markaa nakligu waa mihaalun waxaana si gooniyo loogu sheegay geedaha khaybar ku yaalay baa nakliga u badnaa ee maaha musaaqaadku nakli waxaan ahayn inaanay gelin ta kale waa maxay xikmadda ku jirta in labadaa la idhaahdo musaaqaadku way ku ansaxaysaa geedo kaloo laga yaabo marka qaarkood inay ka nafci badanyina kuma ansaxayso waa yahay marka istiqlaalan labadaasun bay ugu ansaxaysaa laakiin tabcan waxyaabo kale way ugu ansaxaysaa waayo labada maxaa shardi o ah maqruuseyn xaalo ay yihiin labadaasi o sidaynu uga xaalaynayna waa nakira nakira laga xaalaynaya ha waa laga xaalaynaya iyadoo nakira maqruuseyn xaalo ay yihiin waayo waa calam bay de u yihiin geed bay calam u yihiin maqru ismu calam maqruuseyn xaalo ay yihiin kuwa dhulka ku qotomo ku beeran markaa hadduu u dhiibo geedo timira ama cinaba oo weli aan laba beerin ba u idhaahdo ikrisha beer uma acmal fiiha deetana ka shaqee midhaha ka soo go-i doonaynu qaybsamaynaa laka nisf waliya nisf ma ansaxayso waayo shaqada la qabanaya waa saqi waraabin waraabintana dee geed baa la waraabiyaa taagan ta lagu magac darayna waaba taas geedaan beernaynba oo bac ku jira ama dhulka iska yaalla heshiiska laguma geli karo weliba mar'iyeyni waa inay noqdaan laba la arkayo oo mucayanayni ah biyaddi lcaamilla waa inay ku jirto sidii maalkii qiraadka in geedihii qofka gacantiisa loo sii daayo weeye maxaa kaloo shardiya waa inaanay midhuhu soo muuqan midhaha bisaylkooda waa inaanu soo muuqan haddii heerkaa la gaadho shaqaba may hadhina muxuu midhaha ku yeelanayaa caamilku gebagabadii baaba la taagan yahay ilaa muddatin muddo waa in heshiiskaa lagu galo yabqa ubaaqi ahaanee fiiha dhexda shajaru geedku yuhmiru uu midheeyo haaliban ay fi lhaalibi marka waa in muddo loo qabto laakiin muddadu waa inay noqoto muddo geedkaasi uu noolaan karo midhana uu kusoo saari karo bijuzin buu kaga shaqaynayaa u yacmalu fiiha bijuzin qayb macluumin la isla garanaya min athamarati ka mida oo haddii wuxuu midhaha qeybtu kaga shaqaynaya majhuul ay tahay ma banaana hadday mucayan tahayna ma banaana oo la idhaahdo intaasoo saac baad leeday inay soo bixi doonto lama oga haddii uu kaga shaqeeyo lacag ka war dee musaaqaadba taasi noqon mayso musaaqaadka maxaa shardi u ah bijuzin min athamar inuu kaga shaqaynayo wadalika ka hulusin weeye wa rubicin kalqiraadi waa sida qiraadka oo kale sidii ribxiga qiraadka oo kale weeye yushtaradu fi dalika kaاshtirاadi dalika fi اlqiraadi wayamliku waa mulkiyaya xisatahu qeybtiisa min ahamarati midhaha ka mida biلظuhuuri halka way ku kala beedheen musaaqaat iyo qiraad qiraad markay maren waxaynu ihi qeybta ribxiga iyo macaashka uu kuleeyahy goonu mulkiyaya bilqisma laa biالظuhuur laakiin tan midhuhu mar allaale markay soo baxaan buu mulkeeyaa qeybtiisaa uu yeelanaya walihaada xataa haddii uu shaqadaa ka tagu dhexda kaga tago midhaha isaga ayaa leh laakiin shaqadun baa laga rabaa ama cid ha u wakiisho cid ha u kiraysto ama cid ha ugu tabarucde oo labada maxaa loo kala duway caqdulqiraad iyo musaaqaat waxaa loo kala duway caqdulqiraad waynu sheegnay sababto waxaynu nihi alribxu ximaayat lira'si ilmaal laakiin halkan qaybta midhaha ka mida qofkan caamilka lagula heshiiyey dee midhaha qaybta kale ximaaye gaadhu maaha ilaalinu maaha halkaasi ku kala beydheen shaqadiisu waa maxay wa wadiifatuhu caamilka shaqadiisu an yacmala waa inuu sameeyo maa fiihi salaaxu thamarati waxay midhuhu ku hagaagayaan oo dhan wadalika ka talqiixin waa sida bacrimin ubixii kalab intuu soo qaado kan dhadig uu ku garaaco oo haddaana jirin baydhan dabayl ubaxa isu qaadaysaa wa saqin waraabin wa tanqiyati naxwi saaqiyatin biyomareennada inuu nadiifiyo wixii biyaha xidhi kara ka nadiifiyo wa qaطci xashiishin mudirin geedo markaa geedka dhibaya inuu jaro waa haramayntii wa naxwihi iyo waxyaabaha taa shabaha sida inuu cinabkii oo kale u sameeyo rako u fuulo midhihii oo kale inuu ilaaliyo wahaakada wax allaala waxay midhi ku hagaagayn o dhan baa laga rabaa wa cala almaaliki qofka beerta lena dushiisa waxaa ma yaxfadu waxaa ilaalinaya alasla asalka wadalika ka binaa xaayidin sida in la dhiso gidaar beerta lagu wareejiyo taasi asalkiiba ilaalinaysa wax midha ilaalinayo ma isagaa laga rabaa waana shaqada waxa weeyaa nafcigeedu uu daa'im yahay wa xafri naharin iyo ceel qodista abirin iyo wanaxwihi wixii taa shabaha xataa qalabku waa inu isagu keeno beerta lagu qodaayey waalcaamilu qofka beerta ka shaqaynaya amiinu weeye waa mid la aaminay fain habata hadday sugnaato markaa qowlkiisaa la aqbalaya haddii khiyaaniya waxaa lagu sheegto mar haddaan benyino loo hayn fain habatat hadday sugnaato khiyaanatuhu ay caddaato duma ilay mushrifun waxaa lagu dari mid kormeera oo dusha kala socda ilaa shaqadan ay dhammaystirmayso oo la odhan maayo khiyaanad samayso orado iska teg heshiiskuu bure oo waayo mushrifkaa laftiisu mushahar buu doonayaa ama waxbuu doonayaa siinaya isagaa lagu leeyal isagaa sababe khiyaanadiisaa keentay mo khiyaanadiisaa soo kordhisay markaa isagaa lagu leeyay waayahay lianna almusaaqaata maxaa yeele musaaqaatku laazimatun weeyaan caqd lmusaaqaat waa caqdi laazima laysa liaxadiha midkood ma banaana faskuhaa wadalika kalijaarati weeye ama wahuwa kalijaarati weeye xagga luzuumka min aljaanibeyn hadduu xataa midkood dhinto kii ka kale warasadiisaa meesha soo gelaysa fain lam yataxafad haddaanu isdhowrin caamilkii khiyaanada lagu ogaaday bilmushrifi ay bisababi wujuudi lmushrifi kormeera inuu joogo awgeed istuujira calayhi waxaa lagu dul kiraysan man yacmalu canhu ee man yacmalu bedelo mid bedelkiisa shaqeeya oo isagii shaqadii marka waa laga fadhiisinoo mid shaqadii qabtaa shaqadii loo diri doonaa oo maxaa deetana kaa la siinayaa isagaa looga jaraya wax cidda kiraynasaana waaya qofkaa soo kiraynaysa xaakimka ile waa arrin garqaad u baahan moogta adho wuxuu odhan karaa anuu khiyaanaba maan samayn ama markii hore da wa iga dhacdo waan yaro dambaabeeye laakiin mushrifkii waa markii lay keenay waan isilaaliyo hawshii hore lagu ogaaday waan joojiyey marka murankaa de wax soo afjaraa la raba marka xaakimka waa inu noqdo qofka qof ku shaqaalaha ku dul qoraya shaqaalahana kaasi ma noqonaya caamilo muxuu noqonaya ajiir qof caadi mushahar la siinayo ama mushqaayad mushqaayaddana xaggee laga jaraya qaybtii isagu midhaha u ku lahaa baa laga jaraya waayo dee khiyaanadiisa ayaa keentay wallahu aclam w sal allah alaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira